in xeejaheeda kuma soo baaxciida gabadha waa ciidan dishbilin leh oo akhlaaq leh oo runtii yani ku leeyahay wax fara badan oo kamid ah yani way way ka dhaqan wanaagsan yihiin dad fara badan ama ciidamo fara badan oo runtii aan hau arkay marka taas way og yihiin ummadda soomaliya dhulkan degan in kenya la diriirin arrintaa marka waxaan dhihi lahaa laga waandoobo oo meesha ay wax jiraan hala abaaro meesha ay wax jiraan isbaaysigaas shartee bariira la hogaaminayay iyo iyo raggii lamidka halkan iyo shabaab waxa weeyaan ciidamada soomaaliyeed ee jubbaland ee halkan degan baa la diriray ayagaa caydhiyey ayagaa magaalada ka bixiyey ilaa haddana waa lagu daba joogaa bariiraale meesha ku gala ama shabaab ha galo oo hey ha siiyaan ama meel kale meel looga hadhayaa ma jirto aslan bare meel looga hadhayaa ma jirto asagaa sumcaddiisana ku ciyaaray ummaddii soomaaliya halkan deganayna burburiyey oo runtii dhibaato badan u geystay marka waxa weye waa nin ijraam galay oo lala xisaabtamaya cadaaladda la saarayaan marka cadaaladda in la mariyo mooyeene lagama hadhayo waxaad ogaataa inaan meel inaan laga hadhin cid badbaadin kartaa inaan jirin arrintaa marka waa arrin noocaasa arrinta kale jirta waxaa weeye runtii meeshani maamulkii jubbaland iyo ciidamadiisii oo runtii aan isleeyahay shaqo badan bay qabteen guul badan bay gaadheen nabadgelyada gobolka inay hadda sugaan baa looga fadhiyaa runtii si guud waana bilaabeen hadda oo runtii waxaan isleeyahay magaaladani intii la qabtay waxa weeye way jirtaa waxyaalo yar yar oo dhacay oo runtii aan wax qorshaysanayn oo dee dad ka fara badan oo qoryaheystoo garan ciidan dagaal galay laakiin dad hadda la laayayna ma jiraan dhac gurya loo geystayna ma jiraan hanti dad oo la boobayna ma jiraan argaga hadda magaalada lagu sameeyana aslan ma jirto arrintaasu gacantaan ku haynaa si buuxda gacanta lagu hayaa magaalada waxaan leeyahay marka haddii ay jirto dad runtii la khalday oo dagaalkii ka qayb qaatay sida dhalinyaradii yarare halkan joogtay waxaan leenahay soo noqda magaaladiini kusoo noqda cid waxayna yeelaysaa ma jiro cid waxayna yeelaysaa ma jiro dadka gobolka waxaa laga yaabaa dad inay jiraan yani baadiyaha u baxay oo tuulooyinka runtii ayaga waxaan ugu baaqaya inay guryada kusoo noqdaan oo qofka sameeradiisii iyo shaqadiisii uu uu dib u bilaabo insha allah hadii alla idmo si nabadgelye ah in waxaan ballan qaadayna nabadgelyada la sugi doono oo aan runtii cidna argoosi qabiil iyo iyo maaragtay dhibaato kale iyo fadqalale in aan loo geysan doonin insha arrintan waan ballan qaadaynaa arrintaas waa arrin aan ka jawaabi doono insha allah biidni illahi alkariim ciidamada amisom runtii waxyaalo badan bay qabteen waxay la dirireen shabaab bay la dirireen waxyaalo kale oo runtii ummadda soomaaliyeed inay kusoo noqoto gobolkan bay sabab u ahaayeen shaqadoodan halkii bay ka sii wadan doonaan ama ha lagu been abuurto oo ama yaan lagu been abuuranin marka waxa weeye arrintaas waxaan oga digayaa been abuurka weyn ee ummadda soomaaliyeed runtii lagu kala geynayo ee lagu dhibaateynayo kenya lagu taarged garaynayo in la joojiyo oo arrin saxa ayn ahayn meesha ay wax jiraan dadku inay aadaan waxyaalaha ay dawladdu samaysay waxaa ka mid ah halkan dhaawacyaa jiray nimankii isbahaysigaha isbahaysigii shartaha ee barre hogaaminayay iyo ciidamadii jubbaland dagaalka dhex maray dhaawacyadii ka dhashay qayb kamid ay qaadeen xamar geeyeen yacni waxyaalaha la yaab kale waxay ka ahayd qayb bay qaadeen xamar geeyeen qaybta kalena waxay dhaheen waxaa naga noo yaalay waxna khusaya aslan ma jiro marka taasina waxayna tusinaysaa arrin foolxan oo guracan oo yani xagjirnima inay tahay runtii xagjirnimo inay tahay waxay soo saareen qoraal bay soo saareen ay leeyihiin kenya sidana sidana sidana marka waxaan ka digaynaa hadallada caatifadu ay ka jirto ee uu kasoo uraya qabiilka iyo qabyaaladu in la joojiyo oo aan miidiyaha loo isticmaalin barbaganda iyo been ee ummadda soomaaliya isku soo dhaweeyo runtii wixii saxana laga hadlo waxyaalaha beenta ee dadka runtii sii kala fogeynayana in maaragtay aan dadka lagu jahawareerinin intaasaan dheela insha allah bidni illahi alkariim